bismillahi raxmaan raxiim horta sharka xamar lagu qabtay ee waa wadatashiga wuxuu ahaa shir mu'aamararaysan oo la rabo dana in la hoosgeliyo ujeedada sharka waxay ahayd in looga hadlo dowladda halka sanoo dhiman waxyaabaha ay qaban doonto iyo sida loo qabanayo waxaa lasoo tacgeliyo lagu soo qariyey in sagaal iyo tobanka bisha december primersorku uu soo furi doono waxa la dhaho exclusive economic zone oo ah badda inta dowladda soomaalida ee xaq u leedahay dhaqaale ahaan waxa ku jirina iyada keliya ka faa'iidaysato waxaa jira marka sharci soo baxay sharci la dhaho sharci soddon iyo toddobo oo soo baxay tobankii sebtembar kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo labadii oo dowladda markaas jirtay ee xad u samaysay soodinta badda soomaaliya marka xeebta laga qaado ilaa labi laba boqol oo ninety five miles ayay soomaalidu waxay doorsatay oo la ansixiyey oo sharci ahaan loo soo saaray inay tahay territorial sea waxay dhaho oo macnaheedu yahay wax allaale iyo wixii meeshaas ka dhacaa xukunkeeda inay dowladda soomaalida leedahay cidilada inaanay soo mari karin ayada uweydiido dowladda soomaalida mooyeed waxaa la rabaa marka sharcigaas inta la tuuro in wixii dhammaan la daba dejiyo oo laga dhigo economic zone in lagu bedelo meesha yahay territorial sea